barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waa isniin saddexylabaatanka bisha abril sanadka labakunsideeditobanidaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socoteynaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo zaare cabdi axmed
qodobada aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mida warbixin ku saabsan qaar ka mida dhallinyarada wax ka barata jaamacadda bariga afrika qaybteeda gaalkacyo oo kormeer aqoon kororsi ah ku tegay mid ka mid a warshadaha ka dhisan magaaladaasi
waxaa noo suurta gashay inaan soo booqanno shirkadda biyaha samaysa ee furaad annagoo ujeedkeegu uu yahay inaan sarfiya ku samayno sida ay shirkaddu u shaqayso iyo faa'iidooyinka ay u hayso bulshada reer gaalkacyood iyo bulshada reer puntland sarfiygan risaajka ah waxaa fulinaysa annaga oo ardayda
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhallinyaro ka hadlaysa siday u arkaan waxyaabaha sababta oo shaqo la'aanta dhallinyarada haysata dhinacii heesahana
waa tahay ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida maxkamad ku taalla waddanka biljamka ayaa dembi ku heshay laba nin oo isku dayay inay weerar gagixisnimo ku dilaan magaalada bruslis bishii maaj sanadkii saraakiil ciidamada biliiska ka tirsan labada qof ayaa lagu helay dembiyo labada qof ee dembiyada lagu helay ayaa lagu kala magacaaba saalax cabdisalaam iyo sufyaan xayaari waxaana midkoodna uusan joogiyana dhegeysiga maxkamadda oo isniintii dhacday cabdisalaan ayaa lagu xukumay labaatan sano xariga hadda waxa uu ku jira xabsi ku yaalla dalka faransiiska kaas oo sidoo kale sugaya xukunkiisa ku aadan doorkii uu ku lahaa weerarkii novembar ka dhacay magaalada baris ee waddanka faransiiska
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa maanta oo isniin ah kusoo socdo dalkan maraykanka booqasho uu doonaya inuu kula kulmo madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump isaga oo rabo inuu ku qanciyo maraykanka sida loogu baahan yahay in ay sii joogteeyaan siina joogaan suuriya ciidamadooda xataa kadib markaa la jebiyo sida uu yiri ama la tirtiro isis waxaa kaloo madaxweyne macron uu sheegay in uu imaanayo dalkan maraykanka inuu kala hadlo madaxweyne donald trump sidoo kale in midooda yurub dalalka ku jira la siiyo canshuur dhaaf ku saabsan canshuurtii dhowaantan la saaray birta iyo aluminiyamka waxaan dhisi doonaa suuriya cusub dagaalka kadib taasina waa sababta aan filaya in maraykanku uu doorkiisu u yahay mid muhiima sidaasi waxaa warbaahinta fox news u sheegay madaxweyne macron waraysi uu ku siiyey magaalada baris wariyaha wariyaha fox ee halkaasi waxaa kale oo uu sharaxay in maraykanku uu yahay kaalinta keliya ee buuxin karta soo celinta nabadda iyo dibadhiska dalkaasi
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a si toos idinkaga imaanaysa washington qaar ka mid a dhallinyarada wax ka barta kuliyadda horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada ee jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada gaalkacyo ayaa kormeer aqoon kororsiya ku tegay mid ka mid a warshadaha biyaha sifeeye ee magaaladaas iyagoo sheegay inay rabaan inay wax ka ogaadaan sida ay shirkaduhu u shaqeeyaan iyo weliba faa'iidada ay bulshadu u leeyihiin wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan magaalada gaalkacyo ka soo diray qaar ka mid a ardada wax ka barata jaamacadda bariga afrika qaybteeda gaalkacyo ayaa waxa ay bilaabeen ogaanshaha sida ay u shaqeeyaan warshadaha yaryar ee biyaha sifeeye ee xarumaha kule magaalada gaalkacyo guddoomiyaha ardada jaamacadda bariga afrika maxamed cabdicasiis ayaa sheegaya in muhiimadda ogaansho ay tahay habka wax soo saar ee warshadaha biyaha sifeeya runtii waxa weeye arrin barnaamij aada u muhiima weeye anigoo ah ku hadlaya magaca guddoomiyaha ardada jaamacadda bariga afrika waxaa sharaf weyn ah inaan ka soo qaybgala barnaamijkan ardayda ay fulinayaan runtii waa barnaamij aad u qiimo badan barnaamijkan sidaan la socono waxa weye barnaamij ardaydu ay ay ku booqanayaan shirkadda furaad ayna ogaanayaan waxyaalaha ay qabanayso iyo adeegyada ay dadka u hayso si ay qaabka ay shirkadda u shaqayso iyo waxyaalaha la xiriira maaragtay shirkaddu maaragtay waxyaalaha faa'iidada ay dalka ku dadka ku qabto iyo inta ayada lagu qababa waxaa aad muhiima maaragtay barnaamijkan inay fulinayaan bahda jaamacadda bariga africa ardayda social science inay fulinayaan dhammaan kuliyadaha kale oo jaamacadda ka baxa ayaan waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijyadan oo kale kuwa lamid ay sameeyaan sida barnaamijkan baaritaanka ee lagu ogaanayo shirkadaha soo saara biyaha sifaysan aad baa barnaamijkan u bogaadinayaa
ardada oo cilmi baaristooda ay ku qotantay ukurgelidda tayada biyaha ay soo saaraan warshadaha yaryar iyo qalabka ay ku shaqeeyaan ayaa waxa ay ka warramayaan sababta ay u doorteen
maanta waxaan soo aadnay baxdi ku saabsan sifaynta biyaha anagoo soo booqanay urshada biyaha mineral water fraadka la yidhaahdo maadaama ardayda aan community development anaanay waxaan ka faa'iidaynaynaa ama aan ku ka faa'iidaysananaa ahamiyadda ay leedahay in la cabo biyo nadiif ah taasoo biyaha nadiifka ay ka keenayso in dad dadku ay noqdaan bulsho caafimaad leh oo bulsho nadaafadda aad ugu dadasha ahamiyadda kalete ay noo leedahay biyo nadiifa in la cabo waxa weeyaan sidoo kaleete waxay ka caawinaysaa dadkeeda inay nadaafadda iyo ku ilaaliyaan
waxaa noo suurta gashay inaan soo booqanno shirkadda biyaha samaysa ee furaad annagoo ujeedkeegu uu yahay inaan sarfiye ku samayno sida ay shirkaddu u shaqayso iyo faa'iidooyinka ay u hayso bulshada reer gaalkacyood iyo bulshada reer puntland sarfiygan researchka ah waxaa fulinaysa annaga oo ardayda kuliyadda horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada ee jaamacadda bariga africa faraceeda magaalada gaalkacyo waxaan u nimid halkan inaan tacliinta iyo aqoonta aan barannay aan ku samayno practical aan si practical ah aan u aragno bal sida ay shirkadda u shaqayso iyo faa'iidooyinka ay bulshada u hayso sidoo kale faa'iidooyinka keliya ma arkayne waxaan arkaynaa negative sidekana waa ka fiirinaynaa dhanka negativeka ah oo ay bulshada u saamayso waxaan ognahay wax kasta adduunka ka jira inay leedayihiin advantage iyo disadvantage oo ah faa'iido iyo faa'iide daro shirkadda marka waxaan aragnaa caagado badan oo magaalada iska daadsan dhexdeeda waxaan aragnaa laamiyada dhexdooda oo caagado iska daadsan yihiin waa faa'iide daradii sidoo kalena faa'iido weyn noo haystaayoo biyo kaliin aan cabnaa marka annagoo dhinacyo badan ka fiirinayna saaka waxaa noo suurta gashay alxamdulillahi rabbilcaalamiin inaan shirkadda soo booqanno run ahaantii maanta ardada social scienska waxa ay u tahay maalin aad u weyn sanadkii lasoo dhaafay bishii bishii bishii labaad sideedeedii waxay ahayd maalin ummadda soomaaliyeed taariikh weyn oogu fadhida waayo waxaa la doortay madaxweynihii reuniyeshinka ku sameeyey dhammaan ummadda soomaaliyeed marka sidaas daraaddeed ardada dhammaan ardada social scienska waxaa u tahay maalin aad iyo aad agtooda qaymo oga leh waayo waa maalintii ugu horraysay oo aan research noocaan oo kalea aanu samayno marka waayo researchku waa wuxuu inoo siyaadinahayaa wixii aan barannay inaan practical ku samayno wixii mataqaanaa aan barannay inaan ay noo noqdaan wax tangibool ah maanta halkan ardadan waxay u timid research ay ku samaynayaan iyo cilmi baaris ay ku samaynayaan warshadda furaad iyo qaabka ay u shaqayso iyo qaababka warshaddu ay u shaqayso mar waliba researchkan waxaa ka soconnaa jaamacadda bariga africa kombaskeeda gaalkacyo iyadoo researchkaas ku saabsanaan doono waxa la yidhaahdo research ku saabsan industriyaalka oo warshadda furaad ardadaas waxa weeye facultyga social science
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa muddooyinkan waxaa laga hirgelinayay warshadaha biyaha sifeeya kuwa oo soo saara biyo sifaysan waxaana hirgelinta warshadaha shaqo ka helay dhalinyaro fara badan kuwa oo qaabab kala duwan uga shaqeeya kormeerka ardayda ayaa imaanaya xilli dhowaan khuburo saynis yahanaha ay soo saareen in biyaha warshadaysan laga helay qururuxyo ilmaqabato ah kuwa oo sida ay sheegeen aan waxyeello badan u geysanayn caafimaadka dadka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington shaqola'aanta ayaa waxa ay ka mid tahay caqabadaha haysta dhallinyarada ku sugan gudaha dalka kana qalinjibiya jaamacadaha ayagoo u sababaya duruufo ay ka mid tahay dhaqaalaha oo yar iyo fursadihii shaqada oo kooban wariyaha v o eda ee magaalada borome haashim sheekh cumar good ayaa qaar ka mida dhallinyaradaasi wax ka weydiiyey shaqola'aanta iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin inay sal u tahay magacaygu waa mustafa cilmi maax kuliyadda wax soo saarka iyo khayraadka dabiiciga jaamacadda eelo haddii aan ka jawaabo su-aashaad weydiisay ah camalla'aanta iyo shaqala'aanta ka jirta waxaan isleeyahay laba qodobbaa mayjar u ah ama laba qodobba ugu waaweyn labadaa qodob oo ah maamul xumo iyo ris horaska wadanka ama waxaa wadanka yaalla khayraadka wadanka yaalla oo yar labadaa qodob baan isleeyahay way ugu muhiimsan yihiin ta hore haddaan ku horeeyo run ahaantii wadankeenna waxa soo gala ama dhaqaalaha yaalla haddii loo maamulo qaab aqoonaysan oo habaysan oo waxa weyaan bulshada si cadaaladoo siman loo wada gaadhsii loogu sameeyo waxaan isran lahaa wax badan bay ka tari lahayd talabaado kale wadankeennu khayraadkiisii weli wuu diin yahay markaa lagama faa'iidaysaninoo waxa weyaan wuxuu u baahan yahay in la maalgashado oo dhaqaale la gasho oo wax la soo saaro wadan walbana wuxuu ku horumaraa waxa weyaan haddii aan ka eego fiilkayga wadan walba wuxuu ka hormaraa inta wax la soo saaro marka wadankeena wax soo saarkiisii cidi kama faa'idaysato wax lama soo saaro dowladda doorkeedii wuu ka maqan yahay oo dhinacii wax soo saarka waxa wey way ka gaabisay marka waxaan odhan ku talin lahaa in wadanka waxa weyaan la maalgeliyo oo wax la soo saaro magacaygu waa muxiidiin maxamuud ku magac dheer muxiidiin beledka waxaan ahay dhalinta ku nool gobolka awdal haddaan isdul taago su'aasha ah maxaa sababa camal la'aanta dhallinyarta gobolka awdal ama shaqayarida waxaan odhan karaa waxa bays u ah marka koowaad ardayda jaamacadaha ka soo bixi ay aad u fara badan yihiin oo aan la koobi karin haddana aanay jirin meelo cad ama weeye cad oo aanu qofkii uu ku shaqo tegayo iska tuun wixii tawakal iyo inay qaarkood u baxaan gobolka meelo ka baxsan oo ay ka mid tahay puntland oo kale iyo soomaaliya oo kale waa hubaal micnaha in dhallintahay camal la'aani ka xaysay waxaan odhan lahaa markaa taas waa taas camilla'aanta dhalinta anigu mar kaste waxaan u tiirinayaa oon leeyahay waxa bayso ama kakow ama u aabbaa inay tahay inay ku tacalluqda dowladda ama maamulka shicib hadduu maamul waayo ama dowlad waayo sistem dowladeed hadduu waayo wax alle wuxuu qaban karaa ma jirto dadku boqolkiiba sagaashan dowlad bay ku tiirsan yihiin markaa waxaan ku baaqi lahaa maamulka somalilan waxaan ugu baaqi lahaa inay wax way ka qaban lahayd dhallintan gobolka ee ayiidsan ee aaminsan wadaninimadooda jaacadaha ka soo baxay inay niyaho wasaaradaha ha noqoto hay-adaha ha noqoto in micnaha ay dhallintan camalla'aantooda wax ka qabsadaan magacaygu cabdixakiim maxamed barkhad waxaan ka mid ahay mid ururada bulshada rayidka ee somalilan runtii maanta halkan waxaan kaga hadlaynaa ama aan ra'yigayga ku cabirayaa shaqala'aanta baahsan ee dhammaan cudyaamisay shacabka reer somalilan khaasatan weliba dhallinyarta da'yarta dhallinyartu waa halbowlaha bulshada waana haldoorka bulshada waana lafdhabarta bulshada markaan eego dalkeennana boqolkiiba shan iyo toddobaatan bersanti markaad eegto waa dhallinyar sidaynu hogsoonna iyadoo taasi jirto haddana waxaa jirta shaqala'aan bahsan shaqala'aantaas oo sababaysa waxyaabo fara badan dalkii ku sababtay inuu dalkii dhaqaalihiisu curyaamo inay dhallinyartii markay jaamacadda ku jiraan hoblas noqdaan oo qaarkood jaamacadda ka fadhiistaan walow qaarkood dalka ay ka tahriibaan waxa shaqala'aanta keenaya waa musuq maasuq ololo walba oo madaxweyne qabo oo musharax madaxweyne u tartamayo wuxuu ku ololeyaa shaqala'aanta wax ka qabanaya miisaaniyadda dalka marka lasoo bandhigayo mid loogu miisaaniyado loogu qorsheynayo in shaqala'aanta lagaga hortegayo ma aragno sidaa awgeed waxaad markaa arkaysaa in uu shaqala'aantii ay soo laba jeer noqonayso waxaa jirta way fududahay barnaamijkan shaqala'aanta si shaqa loo abuuraay waa mid fudud marka dhinaca dowladda laga hadlayo waa barnaamij aad u fudud iyadoo la dhiirigelinayo oo la hormarinayo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaysiinta iyo sanduuqan horumarinta dhalin somalilan loo yaqaano labadaa iyadoo la adeegsanayo musuqa laga reebo waa la hormarin karaa shaqana waa la abuuri karaa aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo qaar ka mida dhallinyaradaasi waxbarata shaqola'aantana ee heeso la kulma ayuu kaasi ahaa markana cod ka baxsan ee yurub geenya iyo heeska caashaqa ragga codkaasi yurub kenya intaasi aan kaga gudubno markana dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsan tahay zaara kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddaynu ku horrayno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee dalalka yurub qaarkeed hadda waxaa meel xiise leh gaaray horyaalka dalka talyaaniga oo weli kooxuhu ay ku hardamayaan sidii ay ugu soo bixi lahaayeen koobabka kale ee la ciyaaro sannadka soo socda iyadoo aanan caddayn cidda ku guulaysan doonta sidoo kale horyaalka dalkaasi ee zeria kadib markii naadiga kubadda cagta yuventus ay guuldaro kala kulantay naadiga napoli oo ay markaasi isku soo xigeen dhinaca farqiga dhibcaha marka la eego ayna ahaayeen labada kooxood ee ku hardamaysay yuventus ayaa naadiga napoli waxa ay ka sarraysay afar dhibcood markii ay gegada kooxda yuventus ku dheesha ee alliance stadium ay ku wada dheeleenna waxaa gool iyo waxba kuwa wadunanaday naadiga kubadda cagta napoli goolkaas oo muhiim u ah naadiga napoli ahaana gool aad u qurux badan oo dhinaca madax ah ayaa waxaa u dheliyey ciyaartooygooda kulalabaali kaas oo markaasi ka dhigay ciyaarta gool iyo waxba daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta taasi waxa ay wadnagooyn ku noqotay ciyaartooyda iyo taageerayaasha kooxda yuventus oo u arkeeyey in barbaraha xitaa ay faa'iidu ahayd naadiga maadaama horyaalka uunay ka harsan tahay afar kulan oo la dheeli doono soddon iyo afar kulan oo yuventus ay dheeshay horyaalka waxa ay hadda leedahay siddeetan iyo shan dhibcood napoli ayaa ka faa'iidaysatay oo guuldarradaasi ay duldhigtay naadiga yuventus waxa ay markaasi ka dhigtay inay siddeetan iyo afar dhibcood soo istaagto hal dhibc keliya ay yuventus ka hoosayso rome iyo laziyo ayaa min lixdan iyo toddoba dhibcood iska leh oo kaalimaha saddexaad iyo afaraad dhinaca farqiga goolasha ku kala jira inter shanaad ayay joogtaa oo hal dhibc ayay ka hoosaysa labadaasi naadi oo magaalada rome ka dhisan waxaana ay iska leedahay lixdan iyo lix dhibcood atlanta iyo konton iyo shan dhibc iska leh kooxahaasi waxa ay u hardamayaan sidii ay uga mid noqon lahaayeen koobka champions liaga ee sanadka soo socda la dheeli doona maadaama dalka talyaaniga sanadkan loo oggolaaday in afar kooxood ay kaga qayb galaan champions liaga kulmada kale ee dhacay waxaa ka mid ahaa oo kooxuhu ay isku arkeen naadiga kalyari ayaa waxay la dheeshay bolonya gool ciyaartaas waxay ku dhammaatay goolo la'aan bareejo eber iyo eber atlana iyo trino gool iyo laba gool naadiga atlanta ay ku dhonaatay inter gool muhiima waxay ka gaartay naadiga kieva verona laba gool iyo gool kaga adkaatay lazio ayaa afar gool dusha u saarisay zamdoria udinezi crotonna laba gool iyo gool naadiga udinezi ayaa afka ciidda loo daray marsii horeysayna naadiga ac milan ayaa guuldarro waxay kala kulantay naadiga bonavento oo gool iyo waxba lagaga wadronaaday romana saddex gool waxay dirtay sbaal laba kun saddex iyo toban saswale iyo valentinana gool iyo waxba naadiga saswala ayaa ku wadronaatay dhegaystayaal sidoo kale horyaalka dalkaasi ingiriiska inkastoo naadiga manchester city ay ku guulaysatay horyaalka oo dhowr kulan ay ka harsan tahay ayaa haddana kulmadii dhacay waxaa ka mid ah naadiga arsenal ayaa la dheeshay naadiga west ham afar gool iyo gool ayay kaga adkaatay stark city waxay la dheeshay banley manchester city waxay shan gool iyo waxba ay ku xaaqdeen naadiga swan city shantaasi gool waxaa u kala dheliyey ciyaartooygooda ciyaaryahanada kale ah david silver oo goolka ku furay raxiim starlin ayaa labeeyey dibronya ayaa saddex gool iyo waxba ka dhigay gabriel jesus ayaa gool markaasi rigoore ka khasaariyey daqiiqadii lixdan afraad ha yeeshee daqiiqadii siddeetan siddeedaad ayuu goolkaasi dhaliyey oo ku soo gebagabeeyey fernando silva ayaa daqiiqadii lixdan afraad goolka kale u dhaliyey markii uu ciyaartooygaasi jesus uu markaasi ka khasaariyey rigoorada naadiga kubadda cagta ee manchester city naadiga manchester unitedna waxay u gudubtay fainaalaha koobka ev kaabka kadib markii ay tottenham laba gool iyo gool kaga adkaatay dhinaca dalkaasi spain naadiga kubadda cagta barcelona ayaa ku guulaysatay koobka dalarey kadib markii shan gool iyo waxba ay ku xaqdeen naadiga sevilla kulamada kale ee dhacay ee horyaalka waxaa ka mid ah naadiga kherona ayaa la dheeshay naadiga esbanyol malaaqa iyo rorsasheeda laba gool iyo waxba naadiga malaaqa ayaa ku wadronaatay esbanyolna laba gool iyo waxba naadiga kherona ayaa kaga wadronaatay las balmas waxay la dheeshay naadiga kubadda cagta alaves afar gool iyo waxba ayaana la diray atletico madrid ayaa goolla'aan bareejo la gashay naadiga real batis waxaa horyaalkaasi hogaaminaya oo kaalinta koowaad soddon iyo saddex kulan la dheelay naadiga barcelona oo siddeetan iyo saddex dhibcood iska leh atletico madrid waxay leedahay toddobaatan iyo laba dhibcood real madridna lixdan iyo siddeed dhibcood ayay iska leedahay dhegeystayaal waxaa sidoo kale jirta in kooxaha qaarkii ee dalkaasi sbain ay kulmadooda ay yihiin kuwo xiiso badnaa marka la fiiriyo nadiga kubadda cagta ee atletico madrid real betis oo dhelay oo aan wax goola haba yaraatee la iska dhalin kulankaasi dhinaca iyo dalkaasi jarmalka bundesligaha naadiga kubadda cagta ee wadankaasi naadiga kubadda cagta aan idhaahdee bundesligaha kulamo ka tirsan ayaanan la dheelin waxaase ay yihiin kulmada dhici doona koobka ee jarmalka bundesligaha naadiga agsberg iyo menz laba gool waxba naadiga agsberg ay ka wadroonatay fc con waxay la dheeshay naadiga shalka ofor laba iyo laba iyana bundesliga ku kala baxeen hayeeshee horyaalkaasi waxaa hore ugu guulaystay naadiga kubadda cagta bayan munih xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
waa hagaag jamaal axmed cusmaan aad ayuu u mahadsan yahay bal markana qodob war oo gacanteeda ku soo dhacay wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in rasaas la isku weydaarsaday gudaha xerada tababarada imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho dad goobjoogayaala ayaa v o eda u sheegay in rasaastaasi ay isweydaarsadeen ciidankii horey ay u tababareen imaaraadka carabta iyo kuwa cusub oo saldhigaasi la geeyey rasaasta ayaa la sheegay inay ka dhalatay muran la xiriira gaadiid iyo qalab kale oo yaalay saldhigaasi ilaa iyo haatan mas-uuliyiinta dowladda kamaysan hadlin isku dhacaasi iyo waxaa sababay
aad baad u mahadsan tahay zaare cabdi axmed ayaa inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey ee hadda muqdisho naga soo gaaray dhinacii heesaha mar kale aynu ku laabanno
codadkaasi baxsan ee cabdi shire ciyaar jecel jooqle iyo nimco dareen ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo ama duhurnimo aan iraahdee intaynu mar kale kulmi doonno waa jamaal axmed cusmaan iyo anigoo saare cabdi axmed oo idin le nabadgelyo
geedkamiraha maguran ha kudhibre kamau noqon